faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado dalag weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeella doose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxye cabdirisaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abuuraan radio cadaado jawaar
bismi illaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan halkan waa raadiyo cadaada ku soo dhowaada oo arkal subax qodobada saaka aad dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah madaxtooyada soomaaliya oo shaacisa in madaxweyne xasan sheekh laga helay xarunka covid gaadiidleyda kenya oo ay soo wajahday cabsi ay ka qabaan dagaalamayaasha al-shabaab qaramada midoobe oo mar kale qayladhaan ka muujisay abaarta ka jirta soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo kulankoodii caadiga maanta ku yeelanaya muqdisho codka kalsoodinacodka kalsoodidana u qaadi doona ra-iisul wasaare xamse cabdibar qodobadaasi wixii soo kordhaya saa ka dhegaysan doontaan balse iminka
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayeysan adiguna dhegayso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo sabdi ah shan iyo labaatanka bisha lixaad juun sanadka laba kun labaiyo labaatan intaad maqashaan waxay ahayn qodobada ugu door koro warkeena subax iminkana warkii oo faahfaahsan madaxtooyada soomaaliya ayaa waxay shaacisay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud laga helay xanuunka covid nneteen balse hadda uu caafimaadkiisu taam yahay madaxweyne madaxtooyada soomaaliya ayaa shaacisay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay dalka dib ugu soo laabtay magaalada caasimada muqdisho laga helay cudurka covid nneteen afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdiqaadir cali oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu yimid caasimada muqdisho la sameeyey baaritaan islamarkaana laga helay xanuunka covid nneteen afhayeenka oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi
sheekh maxamuud laga helay caabuqa covid nneteen maanta kadib markii baaritaan lagu sameeyey xaaladda caafimaadka madaxweynuhu aad bay u wanaagsan tahay calaamadihii covid-kana ma laha madaxweynaha ayaa si nabad ah maanta dalka ugu soo laabtay waxuuna si caadi ah u wadan doonaa howlihiisa shaqo ee ku aadan u adeegidda qaranka isagoo raaci doona tilmaamaha caafimaadka iyo taxadarka la xiriira covid sagaaliyo toban waad mahadsantihiin
maalmihii maalmihii lasoo dhaafay ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ku sugnaa dalka imaaraadka carabta waxaana wafdiga la socday qaarkood laga helay xanuunka covid nneteen gaadiidleyda kenya ayaa waxaa soo wajahday cabsi uga timid dagaalamayaasha al-shabaab al-shabaab ayaa weerar ku qaaday gaari bas ah iyo mid tax ah oo ay marayay gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya waxaana ay dadkii saarnaa ay ka baareen in ay ku jiraan dad aan soomaali ahayn oo u dhashay gobollada kale ee dalkaasi kenya sida ay xaqiijiyeen warbaahinta kenya dhacdadan ayaa ka dhacday deegaanka lagbrij oo u dhexeeya magaalada devisit iyo buurta ee xuduudda soomaaliya iyo kenya baska ayaa r- baska rakaabka saarnaa oo ka soo qaaday nairobi ayaa ku sii wajahnaa mandheera waxaana kooxo hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay joojiyeen kadibna ay baaritaan ay ku sameeyeen sida la xaqiijiyo goobjoogayaal ayaa sheegay in ay raadinayaan shabaab dad aan deegaanka u dhalan waxa ayna ku amreen dhammaan rakaabkii inay ka soo degaan baska waxayna raadinayaan dad aan deegaanka u dhalan wax wax ka badan laba saacadood ayay waraysanayeen dhammaan rakaabkii saarnaa gaariga goobjoogayaal ayaa sheegay in qaar ka mid ah ay baarayeen rakaabka qaar kalena lagu arkayay kaymo ku dhow waddamada waaweyn ma jirto cidu wax ku noqotay howlgalkan maadaama aysan jirin cid aan deegaanka u dhalan waxaana gaadiidleyda ay sheegeen in aysan qaadi karin dad aan u dhalan deegaanka deegaanada soomaalida maadaama ay shabaab sheegeen in ay xildhibaanada golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay magaalada caasimadda muqdisho gaar ahaan xarunta villa hargeysa muqdisho ku yeelan doonaan kulankoodii caadiga waxaana codka kalsoonida la sheegay inay sii doonaan ra'iisul wasaaraha magacaaban xamse cabdi barre golaha shacabka ayaa maantay oo sabdi ah waxay codka kalsoonida u qaadi doonaan ra'iisul wasaaraha magacaaban xamse cabdi barre xildhibaanada golaha shacabka ayaa loo diray fariin qoraaleed lagu wargelinayo fadhiga maali maanta oo ajenduhu kalsoonida oo kalsoonisiinta ra'iisul wasaaraha magacaaban xamse cabdi barre war ka soo baxay golaha shacabka ayaa waxaa la sheegay in maanta oo shan labaatanka bisha ku dhegan tahay xildhibaanadu golaha shacabka sagaalka subaxnimo ay xarunta xaadir ku ahaadaan dhamada midooba ayaa qayladhaan mar kale oo ay ka muujisay abaaraha ka jira soomaaliya hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan biniaadantinimada ayaa sheegtay in jimcihii in ay raadi in ay raadinayso sagaal dhibic sagaashan iyo saddex milyan oo dollar si ay u bixiso gargaarka oo dadka abaaraha saameeyeen wax loogu qabanayo xafiiska isku xidhka arrimaha biniaadantinimada ee qaramada midoobey ayaa sheegay in ay saamaynta abaarta iyo cadaadiska dhaqaale ay sii kordhayaan ayna sii ayna wax u qaban doonaan sida ay sheegeen ku dhowaad boqolaalkii konton dadka ah ayaa toddoba dhibic toddoba milyan oo qof ayaa waxay u baahan yihiin nuuc ka mid ah gargaarka biniaadantinimada kuwaasi oo toddoba milyan oo ka mid ah lagu qiyaasay in ay abaartu saamaysay guud ahaan intaasaa saanka kusoo gabagabana warkii subaxad kana socotay radio cadaal sideetan iyo siddeed dhibic shan magaraatay saaxiibka nabadgel